بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibn ibraahim aala sheekh waxaan ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talab alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo cilmigii raadintiisii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaa dhex noo maraayay xadiidkii boqol iyo toddobaad xadiidkii jaabir ee sheegaya in cumar allah ka raali noqdee uu rasuulka alla sal alla ly slam uu ku yidhi xadiis baan maqalnaa oo yahuudda ka maqalnaa oo xoogaana cajabisa ee ma noo idmaysaa ma noo oggolaanaysaa inaan qaarkeed qorno oo rasuulkuna sal alla ly slam uu yidhi amutahawikuuna antum ma kuwa ku wereerayaa tihiin diintiinna sida yahuudi nasaara ugu wereereen diintooda waxaan idinla imid buu yidhi rasuulka sal ly slama diintii xaniifiyada ahayd iyadoo cad oo saafi ah nabiyullaahi muuse hadduu noolaan lahaana uma bannaanaateen umana furnaateen inuu iraaca moogiyo wax kale uma furnaadeen kaasaan kusoo jirnay marka wuxuu leeyahay wadaadka matniga iska leh oo suulimaanka iska leh wadaadka shaarixa wuxuu leeyahay wadaadka matniga iska leh oo suulimaanka iska leh danta uu soo arooriyey xadiidkani waxay tahay in towraaddu ay asal ahaan ay tahay hadal alle laakiin markii wax laga babedelay oo taxriif lagu sameeyey oo annaguna aan ku kaaftoomayno kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal alla ly slama markaasay xaaraan naga noqotay inaan iyada wax ka raadinno oo aan fiirfiirinno marka haddiiba kitaab asalkiisu uu alle xaggiisa uu ka yimid saas maaragtay la xukumay inaan la fiirin takyiirkaa ku dhacay darteed bal ka waran xaalka kutub ay dad iska qoreen oo caqligooda kala soo baxeen oo ay gacmahooda ku qoreen dad aan kitaabkii sunnadii ku hanuunin oo aqwaal kala tagsan oo ummaddan kala geysayna lagu yaqaano oo kutubaha qaarkood ay ku magacaabaan kutub alfalsafa wa kutub almantiq wa kutub cilmi alkalaam wa kutub altasawuf wa kutub alaxwaal marka waana wax maaragtay uun caqli bani aadam laga maaragtay raadiyey laguna dhumay runtii oo falsafadina waa wax qadiimah oo nabigeenna ka horreysay sal alla alay slama ambiyadii qaarkoodna ka sii horreysay oo waa horada iska soo alalifteen oo badankoodba aysan ambiyo raacsanayn oy leeyihin xikmad baan raadinaynaa falsafadu waa maxabatlxikmati bay yidhahdaan xikmad baa la jecelyahay in marka wax walba la ogaado oo cilmi lagu koobo oo waxaasa la raadiyaa bay ku leeyihin marka falsafadu noocyay kale ahaan jirtay mid maaragtay tabiici la yidhaahdo iyo maaragtay mid akhlaaq la yidhaahdo iyo mid maaragtay ay ilaahay ku magacaabaan middaas ilaahay ku magacaabaanayna ugu khalad badan sababtoo ah dad ambiyada raacaya maahan aad bay ugu khaldamaan markay ka hadlaan ma waraa tabiica waxa la leeyahay waxyaaba haybo maogtahay in waxyi uun lagu helo moogiye aan si kale lagu ogaan karin bay maaragtay ay rabaan inay ka hadlaan wax ka ogaadaan marka falsafo xadiida wax la yidhaha hadda timid waayahan dambe oo adigu tijaabo iyo wax noocaasoo kale badanaa lagu dhiso cilmigii laakiinse diin xumo badan oo ay la socoto oo maaragtay badanaa layska inkiraayaba allihii makhluuqaadkan abuurtay iyo ambiyadiisii waayahan ku batay reer galbeedkii kutubta mantiqana waa mid waa iyaduna qayb uun falsafadii kamid ay noqotay waxaana lagu leeyahay maaragtay caqligayay qaladka ka ilaalisaa baa lagu leeyahay sida naxwuhuba uu maaragtay qaladka uga ilaaliyo hadalka waxaasay leeyihiin laakiin dadku iyagoon mantiq baran bay caqlina lahaan jireen isna qancin jireen waxna kala faa'iideysan jireen cilmul kalaamna waa maxay waa iyaguna waa kuwa falsafadii xoogaha ku taasurayo badanaa waxay maaragtay yidhaahdeen diintii baan difaacaynaa diintii hala difaaco laakiin si sax looma difaacinoo difaacibaa wuxuu la galay in maaragtay nusuustii qaar badan oo kamid a la inkiro amase si qalada loo fasiro iyadoo la isleeyahay si kale waxuma difaaci kartaan inaad waxuun ka tagtaan un moogiye marka nimanka muctasilada la yidhaahdo iyo nimanka ashcariyada la yidhaahdo iyo maturidiyada kuwa laleeyahay iyo nima- noocyadaas yaa cilmukalaamka iyagana lagu yaqaanaa oo kitaabkii sunnadii asal laga dhigi maayo ee caqligiibaa asal laga dhigaa iyaguna marka waa dalaal kutubu tasawufna waa maxay yani suluugii iyo sida alle loogu dhowaan lahaa baan maarata ka hadlaynaa bay leeyihiin waxayna uga hadlayaan si khilaafsan kitaabkii sunnadii iyo dariiqadii salafka kutubul axwaalkuna uun tasawufkaas uun qayb kamid waa iyaguna oo maqaamaad iyo axwaal wax la yirahda ay leeyihiin maqaamaadku waa maaragtay waa manzilo la degay ku leeyihiin oo sabarkii waa manzilay ku leeyihiin tawakulkii waa manzilay ku leeyihiin yaqiintii waa manzilay ku leeyihiin waxyaaba fiicanoo macnaha shareecadu ay sheegaysay manaasil ka dhigayaan oo manaasishku mar- manaasishu waa wax la kasbaday ku leeyihiin axwaashuna waa wax mawhibo ah oo alla uu ku siinaayo markaad manaasishi ku dadaasho yaad axwaal helaysaa bay ku leeyihin marka waa darajo la gaaray wax noocaas oo kale ah calaa kulli xaal waa wax un ca- calaaqla leh suufinimadii marka waxaas oo dhan waa waxda bidco iyo diin la-aan iyo maaragtay eh, waxyaaba aad u xunxun waaye kutubta noocaas oo kalea bal ka warran marka haddiiba kitaab asalkiisu uu maaragtay alle xaggiisa kasoo degay taxriifka galay dartii loo diiday maxaad u malaynaysaa marka kuwan kaleo dadku iska dhoodhoobteen wuxuu ku leeyahy marka wadaadka kitaabka sharxay raadkii kutubtan hadda aan sheegayno annaga kutubta falsafada iyo kuwa mantiqa iyo cilmi kalaamka iyo tasawufka iyo axwaashaas raadkii ka dhashay wuxuu ku leeyahay dadka qaarkood markay fiiriyeen wuxuu soo gaaray kitaabka alle fasiraaddii la fasiraayey oo waxay ku fasirayaan aqwaal oo falsafo ah iyo aqwaal leeyahay caqliga maaragtay ku tusiye markaasaa tafsiirkii salafka laga tegay qaar waxaad arkaysaa axaadiistii rasuulka sala allahu alay slam ku fasiraaya wixii falsafada maaragta lagu arkay iyo ahlumantiqu ay sheegayeen markaas waxaa arkaysaa kutubtii ummaddan maaragtay ku dhex faaftay inay noqdeen qaar maaragtay xaq iyo baatilba kulansada dadkuna ma kala sooci karaan badanaa waa yar yihiin dadka kala sooci kara sidaa darteed dariiqii laga dhaxlay a'immada islaamka ee lagu dayanayay ee salafu saalix ahaa waa maxay waa in kutubtii naafica ahaa lagu kaaftoomo oy ku deeqaan iyagu oo laga kaaftoomo kuwii xaqa iyo baatilka ay ku jireen marka waxaad ku kaaftoontaa ood ku ekaataa kuwa maaragtay een, xaqa ah kagana kaaftoon kuwa baatilka iyo xaquba ay ku wada jiraan maxaa yeele qasadku waa maxay waa qofka muuminka ahi inuu badbaado diinkiisa u badbaado oo iimaankiisa uu badbaado haddii marka xaalku sidaa uu yahay wuxuu ku kaaftoomayaa qofku wixii ansaxay oo kutub ah ama qaladkooda uu yaryahay wuxuu ka kaaftoomayaa marka wuu kaga deeqtoomayaa wixii qaladkooda uu bataa wuxuu kaga kaaftoomayaa wixii qaladkooda uu badnaa oo maray dariiq aan macnaha een, nabadgelyo lagu gaaraynin sidaa darteed waxaa waajiba inaan la fiirinin kutubta baadidu ay ku jirto dalaalaadku ay ku jiraan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen oo ay la gaartay inay yidhaahdaan ahlubidca kutubtooda waxaa waajiba in la gubaba waxna looma haysto qofki guba oo yani kharashkii ku baxay waxbaa lagaa rabaa ila dhihi maayo ama maaragtay wax eh, qiimo leh yaad fasaadisay ood kharibtay ee magdhow bixi la dhihi maayo qofki sida ay ku sheegeen kutubta fiqiga baabka marka qasbiga iyo looga hadlo taasi waxay ku tusinaysaa in kutubtii baadidu ay ku jirtay ay macnaha ooleysan tahay in la reebo oo dadka loo diido maxaa yeelay rasuulku sal lla ly slam cumar ibnu khataab buu wuxuu u diiday tooraad inuu fiiriyo kuwaas marka eh, ahlulbidac iyo dalaalku ay qoreen yaa ka ba- ka- ka ooleysan haddaba dariiqa saxdaa muxuu yahay waa in dadkii lagu tarbiyeeyo xaggii dacwada laguna hanuuniyo wixii anfacayo oo cilmi ah ay ku qaabili lahaayeen alla markay aakhiro tagaan cilmiga naafica ahina waa saddex qaybood oo saddexdaba qur-aanka laga helayo cilmiga naafica ahina waa saddex qayboodoo saddexdaba laga wada helayo qur-aanka sida ibnuqayim oo nuuniyadiisa uu ku sheego wuxuu yidhi waalcilmu aqsaamun halaathun maa laha min raabicin waalxaqu duu tibyaani cilmun biawsaafi alilaahi wa ficlihi wakadalika alasmaa'u lilraxmaani waalamru waalnahyu aladii huwa diinuhu وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان علم جوا سدح قيبوت مد أفرادنا مله حقنا وإسكعد يهي علم كوا دوان محي إن اللهن أبورتي تلمامه سي وكتل معنا أن علم إيالنو إيو فعل كي فلكي أسمينا إن علم إيالنو سيدو كلام مقعيدي ألا أولها إن علم إيالنو sidoo kalena inaan cilmi u yeelanno amarka iyo nahyiga waa axkaamtii oo diinkii alle ahayd iyo abaalmarintii maalinka lasoo celinaayo oo qiyaamii ah marka waa in alle la aqoonsado axkaamtii amarka iyo nahyigii la barto iyo wixii ku saabsan is abaalmarintii waa saddexdaas qaybood dhammaanna qur-aankii ku wada jiraan iyo axaadiistii rasuulka sal alla alay slama naga soo gaartay marka culumta qofka anfacaysa ee diinkiisa anfacaysa oo aakhiradiisa anfacaysa waa wax uu ku hanuunayo qofku xagga diinkiisa oo uu sawaabka ku gaarayo oo cilmi saxiixoo naafica uu ka helayo kulli waxaa laga helayaa qur-aankii iyo axaadiistii iyo dariiqadii salafka iyo wixii culimmada lagu kalsoonaa ay qoreen oo shareecada ay ka qoreen oo kutubta caqiidada ay ku qoreen oo kutubta sunnada ay ku qoreen ama ay xataa ku ijtihaadeen oo iyagu maaragtay nadarkooda ay ku fiiriyeen maadaama dad siqaad ay yihiin lagu kalsoon yahay dariiq saxana u mara inay cilmigii maaragtay dadkii u bayaaniyaan cilmiga marka naafica waa kaas sidaa darteed mar kastoo qofku uu u naseexo badan yahay addoommadii alle wuxuu dadkii ku hanuuniyaa kutubta naafica ahayd wuxuuna maaragtay u caayaa oo wax ka sheegaa inay dadku fiiriyaan kutubtii khaldanayd taasna marka waxa ay ka muuqatay in dad fara badani afkaartoodii ay xumaatay iyo fahamkoodii markaasay si xaqii khilaafsan iyo wax u tasawuraan sababtoo ah kutubo kala duduwan oo iskhilkhilaafsan bay fiiriyeen kutubtaa iskhilkhilaafsan markaad fiirisana adiga raad bay kugu reebaysaa oo waxay kaa dhigaysaa qof wereersan bay kaa dhigaysaa sidaa darteed hadalka rasuulka sal ly slam uu cumar ku yidhi amutahawikuuna yani makuwa wareerayaa tihiin waa hadal aad u qiimo badan maxaa yeele fiirfiiradaas fara badan oo meel walba maaragtay ishii lala raacayo wereer bay keentaa kutubtii marka xaqii khilaafsaneyd oo aad loo fiirfiiriyana oo lagu badiyo fiiradina wareer bay keentaa ay sabab ugu noqotaa ahlu bidaci in la dhegaysto qalbiga waxbay kaaga tuuraysaa waxbay kaa gelinaysaa sidoo kale kutubtoodii in la fiiriyo ayaga iyo ahlu shirkigii iyo dalaalaadkii iyo culumta maaragta baadida ah dadkoodii markaad fiirfiiriso qalbigaada waxbay gelinayaan oo yaqiintii aad xaqa ka haysatay yaa maaragtay galabgalab kaa noqonaysa marka iyaga fiiradoodii yaaba maaragta dhib kuu keenaysay balka warran haddii uu akhrinayo oo culumtoodii wax ka soo qaadanayo culumtaasoo ah tu khilaafsan wixii qur-aanka iyo xadiidka ku jiray khalal weyn baa marka meesha imaanayo taasina waxay ka mid tahay asbaabta keentay khalalka iyo qallooca ummaddan soo dhex galay waa maxay kutubo fara badan oo la leeyahy caqli bani aadanay ka soo baxeen oo kasoo fuleen oo aan cilmi saxa cuskanayn yaa la arkayoo dadka ku dhex badatay dadka qoray kutubtaasna cilmi in loo yeesho qur-aankiiyo xadiidkii waa ka qarsoontay markaasay meel kale cilmi ka raadiyeen allahna badbaadiyee markaasaa waxay isaga qasmeen rasuulka allahna sala alla alay slama run buu ku sheegay wixii uu noo sheegay oo ah in kutubtaas khalalka iyo taxriifka uu ku jiro fiirinta la fiiriyaa ay keenayso wereer lagu wareero iyo shaki rasuulkuna sal alla ly slama cumar wuxuu ka reebay inuu fiiriyo waraaqo towraad laga soo guuriyey sababta loogu diidaya waa maxay wixii ku soo arooray kitaabkii alleh iyo sunnadii rasuulka sal ly slama yaa annaga nagu filan oo aan ku kaaftoomaynaa haddiiba loo diido marka towraad loo diido oo asalkii ah wax alla soo dejiyey in wax ka hooseeya hadalkii alleh loo diido dadkii oo basharku ay leeyihiin waa min baabi owlaa iyadaa sii owlaysanba marka waxaan dadki loo oggolayn inay fiirfiiriyaan wax ka baxsan kitaabkii alleh oo falsafadihii dadku ay qoraayeen iyo waxaan mantiqa lagu sheego iyo cilmigan tasawufka lagu sheego iyo bidcooyinkan iyo tafaasiirta macnaha baadidu ka buuxdo oo suufiyada maaragtay ishaarooyinkooda iyo ay ku jiraan oo tilmaamihii alle iyo lagu ta'wiilinayo waxaasoo dhan ha fiirinin diinkaada ha ku qamaarin sidaa darteed wadaadka kitaabkan qora usuul iimaan oo kutubo kale oo qiimo badan oo tawxiidkaana qoray oo ummaddan aad ugu naseexeeyey arrinkaa aad buu ugu dadaalay sidaa darteed meelahan uu shiikhu joogi jiray iyo dadkii asaga maaragtay wax ka bartay oo culammada ahaa ay joogeen oo jasiiratul carab ah ma ka jiri jirin kutubtan baadidu ay ku dhex jirto xataa tafaasiirta macnaha ta'wiilaadka iyo waxas ay ku jiraan oo salafkii dariiqiisi khilaafsan waddankan lagama heli jirin masalan sacuudigoo kale waa la diidi jira buu leey marka wadaadkan kitaabka sharxa kutubtan aan sunnada ku taagnayn iyo aqwaasha saxaabada waa la diidi jiray in waddanka soo galaanba oo maktabadaha kutubta lagu gado ma ku arki jirin waagii hore kutub tafsiira oo caqiidadii maarata ta'wiil iyo wax noocaasoo kalea soo gelinaysa ama kutubtii suufiyada ee dhunsanayd kutubtii falsafada iyo kutubtii mantiqa iyo waxaasoo dhan lagama ogolaan jirin waddanka inay soo galaan maxaa saas loo yeelaya marka dadkii diinkoodia la ilaalinaya marka koowaad marka labaadna maadaama alla qur-aanka uu noo soo dejiyey annaga wax walba lagu caddeeyey sunnadina ay tahay mid dhammaystiran hadaladii saxaabada iyo aimada islaamkuna ay maaragtay noo caddeeyeen kitaabkii sunnadii wax looga baahan yahay kutubtan kale ee falsafadai mantiqa iyo ta'wiilaadkii waxaas ay ka buuxaan maba jirtaba sidaa darteed qofku markuu kutubta sunnada aad u fiirfiiriyo kutubta tafsiirkee sunnada ictimaadaysay iyo aqwaashi salafka uu aad u fiirfiiriyo iyo culumtii ka farcamaysay yaqiin baa u kororta iyo iimaan ciidanka alleh hadduu laakiin kutubo kaleoo dalaalaad iyo baadi ay ka buuxdo oo ahlubidac ay qoreen uu fiirfiiriyo wereer baa u yimaada wereerkii rasuulka sal ly slama uu maaragtay nagu baraarujiyey markuu cumar ku yidhi amutahwikuuna antum waxaa tiin kuwa ku wareeraaya taana marka waxaa ku sugan baraarujin iyo tusin la istusinaayo in kutubtaas khaldan fiirada la fiiriyaa iyo taalacashada la taalacdaa ay qofka dhaxal siinayso wareer taasina waa arrin iska cad nimankii cilmulkalaamka odayaasha ku ahaa ee looga dambeeyey yaaba naftooda ku qiraba wareer iyo baadi waxay yidhaahdeen waxbaa iska keen dhex galay waxbaa iska keen dhex galay bay leeyihiin waan wereerna bay leeyihiin oo fakhrudiin araasi oo kale wuxuu leeyahay laqad ta'amaltu الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا buu leeyahay waxaan aad ugu fiirfiirsaday buu ku leeyahay duruqda kalaamiga waa wuxuu waqti badan ku baxshay moogta oo cilmi kalaamkan iyo sida maaragtay khaldane diinkiya caqiidadiisi loo difaacaya la leeyahay iyo manaahijtii falsafada yaan aad ugu fiirfiirsaday buu ku leeyahay mana helin buu leeyahay inay qof xanuunsan caafimaadinayso qof oomanna ay waraabinayso wara-aytu aqraba turuqi buu leeyahay dariiqat alqur'aan dariiqyada kuwa ugu dhow in lagu hanuunana waxaan arkay buu leeyahay inuu yahay dariiqi qur-aanka bal isbaatka iyo sugitaanka tilmaamaha alla la sugayo waxaad akhrisaa buu ku leeyahay ilayhi yascadu alkalimu altayibu waalcamalu alsaalixu yarfacuhu alla intike ah yaa kelimaadka wanaagsani ay kor ugu kacaan camalka saalixaahuna kelimaadkii buu kor u qaadaaba marka culuwiga alleh yaa aayadaasu ay sheegaysaa sidoo kale alla wuxuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa alla carshigii ayuu ka sara maray waa isbaatkii wuxuu ku saabsanaa marka bal aayadaas akhri buu ku leeyahay waqra' fi nafyi nafyigii xaggiisana waxaad akhrisaa hadalkii alla uu yidhi laysa ka midlihi shay-un alla wax maaragtay shabahaani ma jiraan oo isagoo kale ah huwa samiicu albasiiru waa mid maqalkiisu uu xeel dheer yahay basarkiisuna uu xeel dheer yahay waxaad kaloo akhrisaa alla qowlkiisii walaa yuxiituuna bihi cilmaa cilmi kuma koobaan ilaa akhiri kalaamih raasi saasuu leeyahay marka waxa aan wakhtiga isaga qaadnay buu leeyahay wax lagu caafimaadayana ma aha oonna kaa bi'in maayaan mid kaloo culammada cilmi kalaamka ka mid ah juweyni baa maaragtay lagu sheegay wuxuu leeyahay lain lam yatadaaraknii rabbii biraxmatihi falweylu lii haddii aan alla naxariistiisa ila soo gaarin hoog iyo halaag anuu ii sugnaaday buu leeyahay wahaana daa amuutu waana kanaha oo aniga ku dhimanaya calaa caqiidati ummii um hooyaday wixii aaminsanayd hooyadoodu calalfitra iska ahayd wixii la daldalayo cilmi kalaamkii iyo doodihii iyo dee hooyadu maxay ka ogeed waxaas wixii marka waxba kama faa'iidin buu leeyahay caqiidadii hooyaday baan ku dhimanayaa buu leeyahay waxaa kaloo la wariyay calaa caqaa'idi nisaa'i naysaabuur yani haweenka naysaabuur caqiidooyinkoodii ay caqiidaysnaayeenaan ku dhimanayaa buu leeyahay ama saasan tabaninayaa buu leeyahay anoon wareersanayn oo maaragtay niyaddaydu ay ay toosan tahay inaan dhinto yaan jeclaan lahaa buu leeyahay mid kalena wuxuu yidhi shehristaaniyaa ku sheegay de kitaabkiisa nihaayat aliqdaam la yidhaahdee lacamrii laqad tuftu almacaahida kullaha wasayartu طarfii bayna tilka almacaalimi falam ara ilaa waadican kafa xaa'irin calaa daqanin aw qaarican sina naadimi wuxuu leeyahay meelihii wax lagu berberanayo oo dhan waan soo marmaruu leeyahay aragaygana waan socodsiiye buu ku leeyahay dhulkaasoo dhan mana aan aragu leeyahay ilaa qof waraarsan moogi oo maarata garkiisa gacanta saaray amase maaragtay eligii nadaamada iyo shallaytada gargaraacaya oo qowqowqow ka siinaya markii bidcadii markii ay ku xoogaysteen oo dalaalaadkii ay madax ku noqdeen iyo sunnadii oo la khilaafo yaa shallayto iyo nadaamo ay u timid markay dhiman rabeen ghazaali waxaa la yidhi wuu soo noqday oo falsafadii cilmikalaamkii wuxuuaa ka soo noqday iyo tasawufka kulli wuxuuna dhinta baa la yidhi asagoo saxiixulbukhaari laabta ku haya raazi sidoo kale waxay leeyihiin kitaab buu qoray oo uu ku caddaynayo inuu caqiidadii salafka u soo noqday marka dariiqa saxdaa inuu yahay baan arka buu leeyahay dariiqadii qur-aanka ibnuqayim baa kasoo naqlinaya kitaabkiisa aqsaam ladaat la yidhahdo macnaa aqsaam ladaadka waxaa iskale fakhrudiin raazi inuu wax ka soo naqlinaya ibnuqayim oo raazi macnaha inuu ka soo noqday caqiidadii ashcariyada ee uu aadka u dadaali jiray sababta marka dadkaas intay wareereen u soo noqonayaan marka maxay tahy sababtu waa in kitaabkii iyo sunnadii waxaan ahaynoo la fiirfiiriyo oo hanuun laga raadiyo ay yihiin kuwa qofka ku dhaliya wareer iyo baadi waana tii uu rasuulka sal ly slam cumar uga baqay oo uu ku yidhi amutahawikuuna ibna alkhataab war cumarow miyaad wareeraysaan buu yidhi ma diintiina ku wareeraysaan taas marka waxay kutusinaysaa inaanay qofna u bannaanayn inuu kutubtaas hanuun la-aanta ah ama hanuunkii kaa fogeynaysa la akhriyo kutubtaas aan yaqiinta laga helaynin iyo iimaanka inaan maaragtay la akhrin oo aanay bannaanin in la akhriyo iyo ku tusinaysa arrintaasu dadka dhan baa marka loo diidayaa kutubtaas fiiradooda iyo fiirfiirintooda jawaabtu waa maya buu leey wadaad kitaabka sharxa qofkii u baahdo ahlucilmiga ka mid ah iyo dalabatcilmiga si uu sunnadii u difaacayo iimaankii waa u bannaan tahay inuu fiirfiiriyo marka culimmada waaweyneed iyagu iyagoo difaacaya sunnadii oo khaladaadka kutubtaas dadka u bidhaaminaya inay fiiriyaan waa loo ogolyahay laakiinse tulaabal cilmigii maaragtay cilmiga bilowga ku ahaa inay dadkaas kutubtooda fiiriyaan maaha ama kutubta tafsiirka ha noqoto ama kutubta tasawufka ha noqoto ee maara dadkaas ahlubiddaca ay qoreen sida xee culmudiinka oo kale ghazaali u qoray sababtoo ah qofkii dariiqii saxda ah inuu maro raba oo qalbigiisa iyo camalkiisa uu hagaajiyo dee wuxuu wixii uu u baahnaa wuxuu ka helayaa kitaabkii sunnadii iyo kutubtii sii sharxaysay culumta kitaabkii sunnada wax ku filan oo uu ku caafimaadu ka helayaa riyaadu saalixiinka oo kale bal fiiri buu ku leeyahay meeshii maaragtay loo baahnaa yuu maaragtay arrinka dhigay buu leeyahay maxaa marka wax kale isugu mashquulinaysaa waxaan u baahannaha inaan marka xoogga aan saarno culumtii kitaabka iyo sunnada wabilahi towfiiq